Waxaa sare u kaca laga dareemayaa qiimaha la iibiyo sisinta ee suuqyada magaalada Beledweyne. Sare u kaca ku yimid qiimaha la iibiyo sisinta ayaa waxaa sababay maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, bulshadana ay aad u iibsanayaan isla markaana beeraleyda aysan soo saarin sanadkan dalag aad u badan oo la xiriira sisinta. Qaar ka mid ah ganacsatada iibiya sisinta ayaa raadiyo beero uga warramay qiimaha ay iibiyaan iyo isbeddelka ku yimid qiimaha la iibiyo sisinta.
Magacayga waa Abubakar Isaaq. Saameynta ay leedahay ay sameysay sisinta markii hore sisinta waxay ahayd yacni mid dalageeda oo yaraa soo bixitaankeeda maadaama oo dalaga inta badan ay gooyeen waxyaabaha sida fatahaadaha roobabka iyo biyo-baxooyinka waxaa yaraa waxyaabaha dalaga ee sanadkan soo go-a ayaa yaraa dadkana xilli maadaama oo kuleel ay kusoo aado sisinta aad ay u iibsadaan marka sisinta maalmihii hore waxay ahayd dhibic sideed ay ahayd haddana waxaa waaye qiimaha halka doolar ay maraysaa kiiladii shantii kiilo markii hore afar doolar ay ahayd haddana waxay maray qiimo toban doolar ah waxaasna waxaa keenaya maadaama dalageeda oo weli oo soo go-in oo dabeece taas ayaa keenayso tobankii kiilo markii hore sideed doolar ay ahayd waxaana marka u sabab ah inay mataqaanaa dalageeda weli oo dabeece maadaama dalagyada kaleento ee ayada ka fudfudud ay soo baxeen ayadana aada looga isticmaalo soonka bulshada sidee bay kaaga iibsadaan sisinta noocyada kala duwan iyo siday ugu isticmaalaan
sisinta dadka aad ay u jecel yihiin aad ayayna u iibsadaan bismillaah waxaan ka mid ahay ganacsatada markaasi ku nool magaalada beledweyne xarunta gobolkiiraan maadaama lagu guda jiro bil barakeysan waayo dadka waxay markaasi saaid u isticmaalaan sisintoo kale markaad fiirisid maadaama soonkan markaasi uu ku soo aaday maarso waxaa markaasi loo aanhin karaa in kuleelo markaasi uu jiro oo sisinta xiliyadan oo kale ay saaid u bixin waayo dadka markaasi sisinta abuuro kale ama aada ugu xeel dheer waxay abuuraan xiliyada roobkoo kale ama fatahaadkoo kale awalkii hore waxay iskaed markaasi dhibic sideed laakiin hadda hal door ayay kiiladii markaasi ii mareysaa waayo farq ayaa u dhexeeyo labaatan senti shanta kiiloo kale waxay markaasi ahayd waa afar doolar hadda waa laakiin shan doolar qiimahaas waxaad markaasi ka dareemi kartaa hal doolar inuu markaasi saaid uu ku yahay tobanka kiiloo kale sideed doolar ayaa markii hore aan markaasi ganacsadaa dadka iibin jirnay macaamiisheena laakiin hadda toban doolar ayaa markaasi aan ka iibinaa xiliyadan oo kale waxaa sare u kac ku yimaaday qiimaha la iibiya sisinta maadaama bulshada ay u adeegsanayaan cabitaan ahaan iyadoo oo bisha barakeysan ramadaan ay kusoo aaday xilliga kuleelaha oo ay cimiladu kulushahay